أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة لqman casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatanaad qaala tacaalى alla wuxuu yihi alam tarow miyaydnan arkin an allaha alle sahara lakum inuu idin laylinayo ou idin sakhiraayo maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fi l ardi dhulka korkiisa ahaaday wa asbaqa wuu dhammaystirayaa alleh inuu waasiciyey miyaydnan arkin calaykum idinka korkiina inuu idinku waas uu ku waasiciyey nicamahu nicmooyinkiisa daahiratan xaal ay tahay midii muuqato iyo wabaatinatan xaal ay tahay tuqarsoon wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah yujaadilu doodayo fi llaahi fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa ku doodayo iyo cibaadada iyo daacada in isaga loo gaar yeelo bigayri cilmin ogaan la-aan ku doodayo walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabka oo muniirin wax iftiiminayo waidaa haddii qiila lahum loo yiraahdo iyaga itabicuu raaca maa ay ladii kii raaca anzala allaahu alla uu soo dejiyey raaca qaaluu waxay dhahayaan bal ee natabicu waxaan raacaynaa maa ay ladii kii ayaan raacaynaa wajadnaa aan helnay calayhi maaga korkiisaba aabaa-anaa aabbayaalkeen inay ku sugan yihiin awalow kaana shaytaanu ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaanku haba ahaado yadcuuhum inuu ugu yeerayo ilaa cadaabi saciiri saciiro cadaabkeeda haddii uu ugu yeerayo xataa ma raacayaan aayaddan allah subxaanahu watacaala hore wuxuu kaga hadlayaa suuradda qisadii nabiyullaahi yacnii qisadii alcabdu saalix luqmaan alxakiim markuu rabbi iska soo hadlay subxaanahu watacaala ayaa aayadahan tan aayaddan laga bilaabo ilaa iyo suuradda aakhirkeeda qiyaamaha iyo towxiidka iyo ayay ku saabsan tahay aayaddan marka ugu horeyso baraarujin ayaa ku sugan oo mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala isagu uu sakhiray dhul iyo cir waxa ku sugan nicmooyinka muuqda iyo kuwa qarsoonna isaga uu galay oo uu dadka u galay taasi marka waxay tanbiih iyo baraarujin ay ku tahay musakharaadkaas iyo waxyaabaha la sakhiray laabudda lahaa min musakhirin mid sakhiray waa inuu jiraa ayaa qasab ah kan sakhirayna waa allah subxaanahu watacaala marka meeshii waxaa iskugu jira wujuudkii alle jiritaanka rabbi subxaanahu watacaala taas oo ay daliil u tahay waxaan sakhiran oo cir iyo dhul iyo nicmooyinkan dadku haysto ayaa waxay daliil u yihiin waxyaabaha la sakhiray baa waxay tusayaan axad sakhiray inay leeyihiin axadkaas sakhirayna inuu allaah yahay cibaadana marka inuu keligiis leeyahay meeshaasay ka soo baxaysaa marka marka jiritaanka alle iyo cibaado inuu keligii leeyahay labadaba tambiih iyo baraarujin baa aayaddan ku dhex jiro marka allah wuxuu leeyahay alam tarow miyaydnan arkin an allaaha alle sakhara lakum inuu idinka idiin sakhiray ou idiin layliyey maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan de samaawaad waxa ku sugan waa bishii iyo qoraxdii iyo xidigihii iyo wixii markaa yacnii kor jiray oo dhan daruuraha dhammaantood marka maa fi samaawaati iyo wamaa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday ee dhulkan siman ee buuraha lagu la- lagu taago lagu muday wax ka soo baxayaan qofka uu ku nool yahay kan dhinta lagu aasayo oo lagu duugayo waxaas oo dhan dhulka oo alla subxaanahu wa tacaala uu ka sakhiray ee, yaa soo wada gelayaan wamaa fil ardina ayb wa asbaqa inuu waasac yeelay miyaydnan u jeedin oo aydnan arkaynin alleh calaykum idinka korkiina inuu ku waasiciyey nicamahu nicmooyinkiisa xarafkan laba qira oo mutawaatira ku jiraan nicamahu waa la aqriyey marka waa nicmooyinkiisa ayb waxaa kaloo la aqriyey wa asbaqa calaykum nicmatan eh, shucba can caasim nicmatan buu aqriyey ibnu kathiir baa aqriyey iyo qaar kale waasbaqa calaykum nicmatan marka la yidhaha marka iyo nicamahu marka la kala yidhaha daahiratanto waa isbedeli icraabteeda haddii nicamahu lagu wado daahiratan waa xaalo waay nacam waa wasfi nicamahuna waa eh, yacni wasfi nakira ah waay daahiratan nicamahuna waxaa weeyaan eh, isim oo markaa macrifo noqday leanna wuxuu ku macrifoobay idaafada la idaafeeyo damiir loo idaafeeyey ayuu wuxuu ka kasbaday macrifo ee markaa yacni daahiratanta marka waa la xaaleynaya daahiratan xaal ay tahay marka nicmooyinkiisa kuwa muuqdo wa baatinatan xaal ay tahay tu qarsoon oo dadka indhahooda ka qarsoon nicmatan marka la yidhaahna waa nakiro daahiratan marka waa sifo ama nacti oo markaa waxaad leedahay wa asbaqa inuu dhammaystiray miyaydnan u jeedin calaykum idinka korkiina uu ku waasac yeelay nicmatan nicmo nicmadaasoo daahiratan muuqato iyo wa baatinatan qarsoon yaa saasay noqonaysaa haddii marka nicmatan lagu wado nicmadaas marka daahiratan wa baatinatan tee waay akharu lmufasiriin waxay leeyihiin nicmadaasi waxaa loo jeedaa islaamka daahiratan wa baatinatanna waxaa laga wadaa waa muuqdaayo qofkii towxiidkii buu ku dhawaaqayaa ee waa camal falayaa oo yacni muqtadayaati laa ilaha illa allah ayuu ku camal falayaa salaadii buu dukanayaa waa soomayaa sadaqadii buu bixinayaa acmaal daahir ah wa baatinatanna waxaa weeyaan marka wixii u qarsoonaayo islaamnimadii istislaamkii qalbiga ku jiray waayo wa baatinatanna marka nicmo ayaa marka alla uu idinku waasiciyey nicmadaasoo daahiratan muuqato waa afka wixii loogaga dhawaaqayay iyo acmaashii jawaarixda laga sameynayey iyo wa baatinatan mid qarsoon oo nicmadaa qarsoonna waa ictiqaadkii qofka qalbigiisii ku dhex jiray waay ayb saasaa marka abu jacfar itabari iyo mufasiriinta halkaasay maraan nicamahu marka la yidhaahdana ee markaada waa nicmooyin oo dhan islaamkuna waa soo gelayaa ee iyo nicmooyinka kale ee allah uu bani aadamka ugu nicmeeyey nicmooyinkaa marka kuwana waa kuwa la arkayo o muuqanayo oo qofkii ka muuqanayo qeyb ka mid ah nicmooyinkaasna qofkii ka muuqan maayaan ee gudihiisay ku jiraan laakiin raadkeedaa la arki karaa oo qofkii marka laga fahmayaa intaba marka waa lagu macneeyey ayb oo markaa daahiratan qaar xusnu suura waa suuradan wanaagsan iyo xubnahan isku miisaaman iyo baatinaduna waa macrifada waa qofku inuu wax garto bani aadamka waxgarashadu marka shay oo waxaa weeyaan aan markaa yacni jurmi la arkaayo aan lahayn waay saana marka waa lagu fasiray ayb siday ahaataba marka de waxa bani aadamku nicmo uu haysto xagga rabbi unbay uga yimaadeen ee nicmada islaamkana marka si gaara loo sheego iyaduna qiimiga ay leedahay oo nicamka kale ay dheer tahay ayaa gaar iyada loogu sheegay leanna haddii wax kasta lagu siiyo islaamnimo aan lagu siinin meeshaad u socotaa waa un inaad aayatiin xun iyo inaad naar ku waarto haddii islaamnimo lagu siiyo laakiin wax kale aan lagu siinin ee nuqsaanba aada isaga jirtid xagga adduunyada laakiin aakhiro iyo adduunya labadaba sacaadaad ku noolaanaysaa adduunyada aakhirana sacaado yaad gaaraysaa ayb marka nicmatulislaam nicmo aada u weyn weeyaan lana rabo qofka inuu qadariyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala adiga ou islaam kaa dhigay adiga iskama keenin iskama dhigin ilaahay baa kugu nicmeeyey taas marka inaad ku fara adeegtood ku dhegto rabbina aada habaad iyo sugnaansho warsato wa asbaqa wa awsaca yacnii wuxuuwa waasiciyey alle calaykum idinka korkiinuu ku waasiciyey nicamahu nicmooyinkiisa daahiratan xaal ay tahay tu muuqato wa baatinatan xaal ay tahay mid qarsoon wa min annaasi dadkii man ayaa ka mid ah duul ayaa ka mid ah yujaadilu doodayaan fillaahi fii towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa ka doodayo wa ikhlaasi daacati daacada in ilaahay loo barax tiro ka doodayo walcibaadati iyo cibaadada lahu alle in loo barax tiro kuwa ka murmayo oo dood ka furayaa dadkii ku jiro oo in ilaahay hala adeeco haddii la yidhaha dooday ka furayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaal uu ku dheehan yahay kaasi marka uu sidaa u doodayo alla hala adeeco dooda uu ka keenayo cilmi ma jiro cilmi la-aan walaa hudan hanuun la-aan hanuunkana waxaa loo jeedaa walaa bayaanin yubayinu bihi sixata maa yaquul ma cadday karo waxa uu sheegayo saxiix inay yihiin ma bayaanin karo mana caddayn karo sababtuna waxay tahay hadda ilaahay aayadda hore wuxuu ku sheegay cir iyo dhul isaga inuu abuuray sakhiray allahaas lama saari karo cibaadadiisa ama daacadiisa in la diidaa haddana xujo loo helo suuragal ma noqon karto ninkii marka diidayo ma jira rabbi dhahayo waa nin marka aan cilmi iyo hanuun midna aan ku taagnayn waay waadna dareemaysaa marar badan oo calaa sabiili lmithaal ishaan bani aadamka ku rakiban ee uu wax ku arkaayo ee intaas oo qaab yacni gudo iyo bannaan uga samaysan sidaas haddana wax u arkayso iyo waxa iyada iyo sida ay dareemuhu isugu xiran yihiin iyo qofkii yidhaahday waa iska samaysantay cid ku shaqalena ma leh ee camaradan yarta ah ee ishan yarta ah bani aadamku sameeyeyna ee sistamka iyo wax inta loo sameeyey lagu xirayna dhahaayo lama samay karo ilaa bani aadam inuu adjasti gareeyo maahani ninkaa ma cilmi ou hayaa marka nacam ishaanna bani aadamka ku taalna waa inkiray rabbi inuu abuuray oo ma jira uu leeyahay rabbigaas waxaan yarka ahna ee iska hallaabayo sida ugu fudud ku hallaabay ee haddii inta rinji loo qaata lagu buufiyo aan waxba arkaynin wasaq haddii ay korto aan aada wax u arkaynin bani wuxuu leeyahay laabudda wax sameeyey waa inay jiraan ishaani marka haddana wax sameeyey male inuu yihaha cilmi miyuu u helayaa kuwaas oo kale waayo marka malaaxidada zamankaana aaday u badan yihiin ayb kuwa ilaahayba inkirayo bigayri cilmin cilmi la-aan walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin kitaab la-aan oo xag alle ka soo degay kitaabka oo muniirin iftiin u saaxiiba ama wax iftiiminayo la-aantii ee ninkan marka kitaabna ma haysto cilmi caqli ana ma hayo hanuun oo wax ku bayaanin karana ma hayo waay ninkii ka dooday rabbi daacadiisa iyo cibaadadiisa qofkii ka murmay waidaa qiila lahum waidaa haddii qiila lahum loo dhaho iyaga itabicuu raaca maa shay raaca ama maa maladii kii raaca anzala allahu alla uu soo dejiyey oo kitaabka alla raaca marka la yidhaha qaaluu waxay dhahayaan bal ee iska badaa inaan raacno kitaab alleh natabicu waxaan raacaynaa maa ayaan raacaynaa wajadnaa aan helnay calayhi shaygaa korkiisa aaba'anaa aabbayaalkeen inay ku dul taagan yihiin aan helnay unbaan raacaynaa yacnii waxay aabbayaalkood ay ku dul taagnaayeeno min al adyaani diimaha ah oo fa inahum maxaa yeelay waxay ictiqaadsan yihiin waxay leeyihiin fa ina aaba'anaa cala alxaqi aabbayaalkeen xaqay ku taaga ay ku taagnaayeen iyaga wixii ay ku taagnaayeen unbaan raacaynaa markaasuu allah wuxuu yidhi walow kaana shayطaanu yadcuuhum ilaa cadaabi saciir ayatabicuunahum ma iska raacayaan aabbayaalkood walow kaana shayطaanu shaydaanku haddii ou ahaaday yadcuuhum inuu ugu yeerayo ilaa cadaabi saciiri shaydaankii hadduu cadaabu saciir ugu yeerayay aabbayaalkood iyagu ma iska raacayaan marka yani macnuhu waxay tahay qofkaasaan raacayaa adigu marka aad tidhi yaa waxaa lagu leeya war ma iska raacaysaa hadduu meel xun kuu wada xataa saasay ka dhigan tahay shaydaanku hadduu saciiro u hoggaansaday aabbayaalkood iyagu xataa ma iska raacayaan markaas yay ku xumaynayaan iyaga unbay dhibaysaa taas ayb marka walow kaana shaydaanu ayatabicuunahum baa loo soo qadara ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana shaydaanu shaydaanku haba ahaado yacni haddiiba uu ahaaday yadcuuhum inuu ugu yeerayo aabbayaalkood ilaa cadaabi saciiri naarta shidmayso cadaabkeeda waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati اlwihqa waila allahi caaqibat اlumuur dadkii wanaagsanaabaa halkana laga hadlaya kitaabka alla ku dhegay waman axadkii yuslim hogaamiyey hogaamiyo wajhahu wejigiisa hogaamiyo ilallaahi alle intii kaa u hogaamiyo walxaal huwa isaga oo muxsinun muxsin oo ilaahay adeecayo amarkiisa iyo nahyigiisa ilaahay ku adeecayo faqad xaqiiqe ahe kaasi istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati gunuddii ayuu qabsaday ama mareegtii ayuu qabsaday alwuhqaa ee adyacni adayga badnayd lagu kalsoonaanta badnaa eedka u adkayd wailallaahi alle intii ka ah unbaa caaqibatu lumuuri arrimaha cirib dambeedkooda ay ahaanayaan arrin ilaahay unbay u dhammaanaysaa xaggiisa waman qofkii waman qofkii yuslim hogaamiyey wajhahu wejigiisa hogaamiyey yani waxay ka dhigan tahay waman yucabid wajhahu qofkii wejigiisa addoomeeyo mutadalilan bilcubuudati cibaadada isaga oo markaa yacnii isku duleynayo muqiran lahu biluluhati ilaahay subxaanahu watacaala ilaahnimo iyo cibaado u qirayo yani wejigiisa hogaamiyey waxaa laga wadaa ilaahay caabuday waay wejiga adu jirkaaga meesha ugu sharafta badan waay haddaad marka meeshaa sidaa ugu sharafta badan rabbi aada u hogaamiso sujuuddii iyo aada daacadii ugu hogaamisay qofkaa marka yacni qof meel adag qabsaday waay waman qofkii yuslim hogaamiyo wajhahu wejigiisa ilallaahi alle intii ka u hogaamiyo yacnii caabudo oo is wejigiisa alle u duleeyo walxaal huwa isaga oo muxsinun mid muxsin oo ixsaan falaya ah muxsinun ay mutiicun lilaahi mid alle adeecaya ah fii amrihi iyo wanahyihi amarka iyo nahyigaba alle ku adeecayo faqad xaqiiqaha istamsaka wuxuu qabsaday uu ku dhegay kaasi bilcurwati mareegtii buu ku dhegay ama gunuddii ayuu qabsaday uu ku dhegay alwuhqaa al owthaqi ee markaa yacnii loogu kalsoonaan badnaa oo layskugu hallayn badnaa yani macnaha waxaa laga soo qaadayaa qof inta meel ka dhacay buur iyo wax lamida intuu ka dhacay laan adag oo meel adag haysato ama guntin adag oo meel aad u adag haysato yacni haysato qabsaday ninkaasi marka muxuu uga badbaadayaa meeshaa uu qabsaday dhulka inuu ku dhaco ile way adag tahay ma laso lama soo go-eysay qofkii aan ilaahay isu dhiibin oo aan cibaadada alle u khallisinna waa qof meel yacni laan aan adkayn ama mareeg aad u jilicsan qabsaday oo u dhigmaa haddii marka uu qabsado qofkaasi deg deg waxaaba ah inuu dhulka kusoo dhaco aayaddan marka aayad la macnaana suuratu lbaqaraan kusoo marnay faqad istamsaka bilcurwati lwihqaa la nfisaama lahaa ayb wa ilallaahi alle intii ka ah ayaa caaqibatu lumuuri arrimaha cirib dambeedkoodu ay ahaadeen xagga alley marka umuurihii u dhammaanayaan markaa ninkii ilaahay ku kalsoonaadoo qabsaday meel fiican buu aadayaa wax fiican baa ka horeeya waman kafara falaa yaxsunka kufru waman qofkii kafara kufriyey falaa yaxsunka yownan ku murug gelinin kufruhu gaalnimadiisu yaynan ku murug gelinin ilaynaa annaga intii ka ah ayaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou ahaaday fanunabbi'uhum waanu ugu waramaynaa bimaa kii camiluu ay sameeyeen ayaan ugu khabraynaa an ugu waramaynaa in allaha alla caliimun mid ogaal badan waayo bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah ku sugan numaticuhum numaticu waan raaxaynaynaa hum iyagii baan u raaxaynaynaa qaliilan tamtiican raaxayn qaliilan aada u yar uma markaa dabadeed nadaru waan dhibaato gelinaynaa hum iyagii ilaa cadaabin cadaab intii ka ah baanu u dhibaato gelinaynaa cadaabka oo qaliidin aada u adag qofkii markaa gaaloobana xaalkiisu sidaas waaye waman qofkii kafara kufriyey falaa yaxsunka younan ku murug gelinin kufruhu kufrigiisa yuusan ku murug gelinin ilaynaa annaga intii ka abaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou ahaaday fanunabi'uhum waanu ugu waramaynaa bimaa kii camiluu ay sameeyeen waa ugu waramaynaa marka de maxaa loogu waramayaa oo in laga jaaziyeeyaa loogu waramayaa mar haddii wixii ay sameeyeen meel lagu qoray loogu waramay maxaa ka dhalanaya marka abaalmarin ayaa ka dhalanaysa marka waciid baa aayadda ku jira marka waa u waramaynaa marka la leeyahy waa abaal marinaynaa w in allaha alla caliimun mid ogaal badan waay bidaati suduuri laabaha waxa u saaxiibka ah mid ku ogaal badan way numaticuhum waanu u raaxaynaynaa raaxayntanna waxaa laga wadaa ay numhiluhum waa u koranaynaa waay waa sugaynaa mahlan korasho qaliilan aada u yar numaticuhum waan u raaxaynaynaa tamtiican raaxayn qaliilan aada u yar raaxayn yar baan u raaxaynaynaayo intan yartaa aan u raaxaynayna waa intay adduunyada ku noolaanayaan hadhowna marka in laga guuro adduunyadii ay ka guuraan ayaa dhowba markaa cumrigoodanba aada u badnaynba waa ka aayadda suuratu shucaraa aan kusoo marnay afara-ayta in matacnaahum siniin uma jaa-ahum maa kaanuu yuucaduuna maa agnaa canhum maa kaanuu yumatacuun uma markaa dabadeed nadaruhum waan dhibaato gelinaynaa iyaga waxaan u dhib gelinaynaa ilaa cadaabin cadaab intay ka ah cadaabka oo qaliidin adag yani waa u dhibaato gelinaynaa waxaa weeyaan waa meeshaas baa lagu riixayaa meel ay uga baxaanna ama ay yacnii uga leexdaan ma helayaan isaga unbaa dantu ay badaysaan yacnii danta waxay badaysaa inay meeshaa un dhex galaan ay galaan wlain sa'lthm man khalaqa الsamaawaati wاlأrda layaquuluna allah walawallaahi in sa'ltahm haddaad su-aashid man kumaa khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat yaa abuuray wاlأrda dhulka yaa abuuray haddaad su-aashid layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan allaahu allah ayaa khalaqahuna abuuray qul waxaa tira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii xujada carabkiina ka keenay bal ee akharuhum badankood laa yaclamuuna ma oga mushrikiinta badankood laa yaclamuuna maxaynan ogeyna man iladii lahu lxamdu ma hadda iyo ammaanta allaha astaahilo ma garanayaan ayb allaha marka wa ayna mowdicu shukri shukriga mowdiciisa iyo booska uu leeyahay ma garanayaan yaa dhulicir yaa abuuray allah waa garanayaan laakiin ma garanayaan mowdicu lcibaada meesha ay tahay waa jahli aada u weyn marka walain sa'altahum walawallaahi in sa'altahum haddaad su-aashid man khalaqa asamaawaati man yaa khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka yaa abuuray layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan allahu allah abuuray qul waxaa tira alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay laba macnaba marka ammaanta alla waa loogu sugayaayo ilaaha xujada idinka carabkiina ka keenay waa mahadsan yahay ammaan uu leeyahay macnaha kalena waxa weeye alxamdu lilaahi allihii dhulay cir abuuray inuu dhulkay cirka abuuray buu ku mahadsan yahay alle leanna xamdiga daa'iman culimadu waxay yidhaahdaan xamdiga iyo shukrigu waa kala caamsan yihiin mid walbaa dhinacuu ku caamsan yahay shukriga wuxuu ku caamsan yahay marka laga fiirinayo meelaha ilaahay looga shukrinaayo yani adiga markaad rabbi ku shukrinaysid yani sida aad ugu shukrinayso meelo badanay ku dhacaysaa oo shukrigu yakuunu bilqalbi muncimkii inaad aqoonsato waay wayakuunu billisaani inaad sheeg sheegto allah kuu nicmeeyo ood carabka ka ammaanto wayakuunu biljawaarixi gacmaha iyo xubnahana waa ka ahaanayaa oo maxaa yeeley markii ilaahay nicmo kuu siyaadiyaba cibaadadu ah inaad badiso waay shukran lilaahi walidaalika nabiga waa ka yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran saan maxaad ilaahay ugu caabudaya waaba lagu dembi dhaafaye ee miyaanan shukrinaynin buu yidhi cibaadadaas marka waa shukri ayb dhinacaas shukriga caam waayo xamdiga waa ka caamsan yahay leanna xamdigu afka unbaa ilaahay laga ammaanaa ammaanta markay tahay iyo mahadintu afka waayo dhinacaas shukriga caamsan labadooda xamdiguna meel kaleuu shukriga uga caamsan yahayo waxay tahay shukrigu wuxuu ku dhacaa afcaasha alle adiga uu kuu galay nicmooyinka alle uu kuu galay baa looga shukriyaa ilaahay xamdigu laakiin acamu min dalika wixii ilaahay adiga ku siiyeyna waa ku ammaanaysaa sida isagu uu u sifaysan yahayna waa ku ammaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inuu dhul abuuray ciro abuuray waa lagu ammaanayaa alle inuu isaga marka yacni cilmi uu leeyahay abaalmarinta uu abaalmarinaya addoommadaa lagu ammaanayaa wax adiga nicmo nicmo uu kuu galay iyo wax isaga uu ku sifaysan yahay intaba waa lagu ammaanaya waa lagu ammaanaa alle dhinacaasna xamdigaa caamsan labadooda marka sidaa labadaba marka labadaa macnaa meeshan marka qul ilxamdu lilaahida ku jirto bal ee aktaruhum badankood laa yaclamuuna ma garanayaan meesha cibaadada in la dhigaa ay tahay maba fahamsana lilaahi maa fi samaawaati waalardi lilaahi allahunba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday in allaha alla huwa isagu alghaniyu alla addoomihiisa ka maarmo waay oo makhluuqaadka ka maarmo alxamiidu almaxmuudu la mahadiyo isaga cidii uma baahna isagaa loo baahan yahay alxamiidu almaxmuudu waa allaha la mahadiyo waay la ammaano walow anamaa fi lardi min shajarati aqlaamu walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxur ma nafidat kalimaat اllahi in allaha casiizu xakiim walow hadii anamaa ana ladii kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday min shajaratin xaal uu yahay geed yani geedaha xaal uu ka ahaaday aqlaamun haddii uu ahaado geedaha dhulka korkiisa ah dhammaantood aqlaamun qalinyaalo hadday ahaadaan qalmaan ayb walxaal albaxru baxarkuna baduhuna yamuddu ou ziyaadinayo hu baxarku min bacdihi min bacdi nafaadihi kolkou dhammaado dhammaanshiyihiisa ka gadaale sabcatu abxurin toddoba badood ay siyaadinayaan maa nafidad ma dhammaateen maynan marateen kalimaatullaahi ilaahay kalimaadkiisa maynan dhammaadeen oo maynan marteen in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan aayadda marka macnaha ku jiraa waxa uu yahay haddii dhulka geed waxa ku yaallo qalin ladhi laga qori lahaa waxa dhulka geed ku yaallo haddii qalin laga qori lahaa badaha adduunyada yaal dhammaantoodna qad laga dhigi lahaa anqaas ama qad laga dhigi lahaa oo markaa ilaahay kalimaadkiisa iyo cilmigiisa iyo hala qoro la yidhaahdo badda unbaa dhammaa lahayd qalmaantuna ayagaa jejebi lahaayo oo dhammaan lahaayeen ee ilaahay kalimaadkiisu marna ma dhammaadeen ayb m yani macnuhu waxaa weeyaan maa nafida cilmu rabbi rabbigay cilmigiisu ma dhammaanayo na ayb macnaa weyn baa marka aayadda ku jira na ayb walow anamaa markaa cilmiga alle subxaanahu watacaala sidaa uu marka aada uguay u ballaaran yahay sababu nusuul bay aayaddan lahayd sababu nusuulka aayadduna wuxuu ahaa maka markii la joogay ayaa dabcan waxaa soo degtay wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan suuratulisraana waa kusoo marnay laba mar inay ama soo kala degtay iyo siday ahayd markuu nebigu soo hijroodo madiine uu yimid ayaa yahuuddii culimadoodii baa waxay ku yidhaahdeen yaa muxamed balaqanaa canka waxaa naga kaa soo gaartay annaka taquulu inaad leedahay adiga wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan aayaddaas baad akrinaysaa afa canaytanaa am qowmaka annaga maad noo jeedaa mase qoomkaaga waa kuwa aan waxba ogeyn oo waxay og yihiin ay yar tahay fa qaala calayhi salaatu wasalaam kullan qad canaytu dhammaan waa ujeedaa waa loo jeedaa idinka iyo qoomkayga kulli nacam cilmigu waa yaryahay qaaluu waxay yidhaahdeen alasta tatluu miyaadan akrinaynin fii maa jaa-aka waxa kuu yimid qur-aanka annaa uutiina tawraa annaga in towreed nala siiyey wa fiiha cilmu kulli shayin wax kastaa cilmigiisana inay ku jiraan bacdi riwaayaat tibyaanan likulli shay wax kasta inuu cadaynayo faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi hiya fii cilmi illaahi qaliilun towreed waxa ku yaal marka cilmiga alla loo fiiriya wax yar waayayb hiya fii cilmi illaahi qaliilun waqad aataakum allahu alla wuxuu idin siiyey maa in camiltum bihi intafactum laakiin ilaahay wuxuu idin siiyey wax haddaad ku camal fashaan aad ku intifaacaysaan laakiin ilaahay cilmigiisa marka loo eego wax yar waaye yani kutubta alla soo dejiya dabcan de cilmi alla ayaa ku ayaa ku qoran haddana marka loo fiiriyo cilmiga alle ee kulligiis lama koobi karo kulligiisna halkan kuma yaallo towreed kuma yaallo kutubta kuma wada yaallo kulligiisa waxaa ku yaallo anzalahu bicilmihi waay wixii dadka anfacayo ayaa loo soo dejiyey inay ogaadaanna ay markaa yacnii u fiican sidaa marka uu yidhi ayaa waxay yidhaahdeen qaaluu yaa muxamadu kayfa tascumu hada wa anta taquulu seed arrintan u sheeganaysaa waxaadna leedahay waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kahiiran wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilanna meeshan waad leedahay fakayfa yajtamicu hada sow u kulmayaa kan cilmun qaliilu wa khayrun kahiir cilmi yar iyo khayr badan say u kulmayaan faanzla allahu hadihi alaaya marka alla aayaddan buu soo dejiyo waxaa la leeyahay war cilmiga alle sidaad moodeysaan maa idinka cilmi yar oo idinka aada heshaan ayaad anfac badan ilaahay idinku siinaya laakiin ilaahay ogaalkiisa iyo cilmigiisa marka la eego ma wada ogaan kartaan idinku leanna maxaa yeeley rabbi muxuu rabbi ku yahay rabbi mar kastaa waa ka cilmi badan yahay makhluuqiisa dabcan ee nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo de dadka ugu cilmi badan rabbi ugu aqoonis badan hadda marka loo fiiriyo yacni cilmigiisa cilmiga alle marka loo fiiriyo cilmigiisa wax yar buu noqonayaa dabcan ayb aayaddan baa marka soo degto cilmiga alle maba lagu qori meel lagu qori karaa ama ay u noqon kartaa in lagu wada qoro asaga oo dhan oo dhammayn kartaa ma jirto cilmiga alle iyo yacni kalaamkiisu masaaxifta waa noogu qoran yihiin haddana laakiin ilaahay cilmigiisu intaas keliya miyaa maya intaa keliya maaha aayaddu intaabay tilmaamaysaa mid lamidana suura aakhiru waxaan kusoo marnay suurat lkahfi qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbii lanafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbii walow ji'naa bimilihi madada walow haddii annamaa shayga fi lardi dhulka dhexdiisa ahaadayoo min shajaratin geed xaal uu yahay waxa dhulka korkiisa ahoo geed ah ayb ana maadan markaan leena maadan markaa mawsuulan ka dhignay ana ladii aqlaamuna marka annadaas ayaan khabar uga dhigaynaa walow haddii anamaa ana ladii kii fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday min shajaratin xaal ou geed yacnii yahay aqlaamun ou ahaado qalmaan haddii ay ahaadaan marka aqlaamuntaasi annada ayay khabar u noqonaysaa zamaqshari baa isaga wuxuu ku tegay ee annada low gadaasheeda dhacdo wuxuu yidhi isim jaamid ah isim jaamid ah ama yacnii ma noqonayo marka ismigeeda wuxuu leeyay isim jaamida iyo mushtaq toona ayb hadal saasoo kale u sheegay laakiin marka abu xayaan waa ku diiday shawaahid badan buuna gabayada carabta iyo u ka keenay marka aqlaamunta annadaasuu khabar u yahay waana daliilba aayaddan lafteeda daliilay u tahay arrintaas ashcaar badanoo carabtana waa wuxuu uga dhigay shaahid uga soo dhigtay walow haddii annamaa shayga fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday min shajaratin xaal ou geed ka ahaaday aqlaamun ou ahaado qalmaan qalinyaalo waalbaxru walxaal albaxru baduna baxarku hadda waa mufrad ahaan ayuu u yaallaa meeshan laakiin baxarka loo jeeda hal bad ma aha waa iska ismu jinsi badaha oo dhan baa laga wadaa marka adduunyada walxaal albaxru baduhuna yamuddu ou ziyaadinayahu isaga baxarkii min bacdihi min bacdi nafaadihi dhammaanshihiisa ka gadaale marku dhammaado sabcatu abxurin toddoba badood ay soo ziyaadinayaan yacnii baddaan haddii qad laga dhigo oo markay dhammaatana toddoba bad lagu soo siyaadiyo dhulka geed waxaa ku yaalna qalin laga qoro maa nafidad ma aynan marateenoo ma dhammaateen kalimaatullaahi ilaahay kalimaadkiisa marka sabcatu abxurin iyo mudduda faacilkeeda toddoba badood ay soo kordhinayaan baddaas ay ziyaado usoo noqonayaan maa nafidad maynan dhammaateen kalimaatullaahi ilaahay kalimaadkiisa ina allaha alla casiizun alla addoomihiisa ka adag waa xakiimun falsan maa khalqukum walaa bachukum ilaa ka nafsin waaxida maa khalqukum abuurkiinu ma ahaanin walaa bachukum soo bixintiinuna ma ahaanin ilaa ka nafsin ilaa ka khalqi wa bachi nafsin abuurid naf abuuristeed iyo soo saarideed hal waaxidatin oo mid keliyata ah un weeyaan yuu ahaaday oo kale in allaha alla samiicun mid maqlid badan waaye basiirun arkid badan iyagii baa bacigii ka cuslaystay markaasaa laleeyahay alla uu leeyahay maa khalqukum abuuristiina la idin abuuray walaa bachukum iyo soo bixintiinu ma ahaanin ilaa ka nafsin ilaa ka khalqi nafsin naf abuuristeed iyo hal soo bixinteed waaxidatin oo mid keliyata ah un weeyaan oo kale hal naf idinka dhan soo bixintiina iyo abuurinta iyo abuuristiinaba hal naf soo nooleynteed iyo abu iyo soo bixinteed oo kale un noole yani abuuristeeda iyo soo saarideeda oo kale waa in allaha alla samiicun mid maqlid badan waa basiirun arkid badan lianna ilaahay hal naf inuu soo saaro maxay ku qaadanaya waxba kun inuu yiraahdo ayay kusoo noolaanaysaa ee idinka dhanna saas oo kale kun hadduu yiraahdo waa soo noolaanaysaa alam tara ana allaha yuuliju in allaha alla samiicun mid maqlid badan waa basiirun arkid badan alam tara miyaadan arkin an allaha alla yuuliju inuu gelinayo alleyla habeenka fi nahaari maalinka dhexdiisa inuu gelinayo wayuuliju uu gelinayo annahaara maalinkii ayuu gelinayaa fi leyli habeenka dhexdiisau gelinayaa wasahara inuu sakhirayo alla miyaadan arkin ashamsa qoraxdii walqamara dayxi ayuu leylinayaa ayuu leyliyey kullun mid kastaa yejrii waa soconayaa ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabayo ilaahay agtiisa laga magacaabo laga ogyahay wa ana allaha alla bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan khabiirun mid hoos u og waayo baatin og gunteeda hoose og waayo alam tara miyaadan arkin an allaha alla yuuliju inuu gelinayo alleyla habeenkii fi nahaari maalinka dhexdeeda inuu gelinayo waa saacadihii wayuuliju inuu wuxuu gelinayaa annahaara maalinkii fi leyli habeenkii buu gelinayaa saacadihii maalinkiibaa habeenkii wax ka habeenkii baa wax ka qaadanayo wasahara wuu sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayxi buu sakhiray kullun mid kastaa yejrii waa soconaya ilaa ajalin waqti intii ka ah musaman la magacaabay habeen iyo maalin qorax iyo bil waqti ilaahay agtiisa ka magacaaban unbay jirayaan oo ay soconayaan mar waxaa u imaanayso ay u dhammaanayso wa ana allaha miyaadan arkin alle bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan khabiirun mid baatin og inuu yahay hoos u og dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi lbaail dalika kaagaasi xaasilun min allahi ilaahay agtiisa ku ka xasilaya waaye kaasi biana allaha bisababi ana allaha alle inuu yahay darteed ayuu kaasi xag alle uga xasilay ou idinkugu sakhiray sidaana uu wax u abuuray u yeelayna biana allaha bisababi ana allaha alla huwa isagu alxaqu inuu yahay midka dhabta ah ee cibaadadiisu ay dhab ka tahay wa ana maa waxa yadcuuna ay caabudayaan min duunihi alla sokadiisana albaailu baail inuu yahay wa ana allaha alla huwa isagu alcaliyu alla sareeyo oo addoomihiisa ka sareeyo waaye makhluuqaadkiisa alkabiiru ee weynin badan waaye alle ayb aayadan mid lamida suurat lxaj ayaan kusoo marnay keliya waxay isdheer yihiin waana maa yadcuuna min duunihi lbaailu weeyaan midaan taas kalena waana maa yadcuuna min duunihi huwa lbaailu waayan ayb alam tara ana alfulka tajrii fi lbaxri binicmat اllahi liyuriyakum min aayaatih alam tara miyaadan arkin ana alfulka doonida tajrii inay soconayso fi lbaxri badda dhexdiisa dhexdeeda inay ku soconayso binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa inay ugu soconayso liyuriyakum si uu idiin tuso ayuu alla sidaa u sakhiray min aayaatihi aayaadkiisa inuu wax idinka tuso xaggooda ina fii dalika kaaga la aayaatin baa ku sugan likulli sabaarin mid walboo sabar badan sabrisiin badan oo nafsadiisa daacada ku sabarsiin badan shakuurin shukrin badan bay aayad u tahay alam tara miyaadan arkin ana alfulka doonida tajrii inay soconayso fi lbaxri badda dhexdeeda inay ku soconayso waa jeexaysaa badda ama markab ha noqdo ama doon ha noqoto badda inay saa u jeexayso ama yacnii mid yacnii shiraac u xiran yahay ha noqoto ama mid matoor iyo wax wata wadata ha noqoto ama mid marka biyaha sidaa xagga xagga looga dhufanayo ha noqoto siday ahaataba doontu badday jeexaysaa inay badda dureeraysa miyaadan u jeedin binicmat illaahi ilaahay nicmadiisa ay ku ay ku jeexayso ay ku dureereyso marka tajrii waa lagu tacalujin karaa waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo xaal in laga dhigo oo damiirkaa marka fulkiga u laabanaya laga xaaleeyo ayb alam tara miyaadan arkin ana alfulka doonida tajrii inay soconaysa hiya iyadu fi lbaxri baddi inay ku soconaysa dhexdeeda binicmat illaahi xaal ay ku dheehan tahay nicmada alle iyadoo nicmo rabbi ku dheehan liyuriyakum sidaana muxuu alla u yeelay inuu idin tuso min aayaatihi aayaadkiisa inuu wax idinka tuso saasuu alla markaa sidaa u yeelay ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado ayaa ku sugan waxdaaniyada alla lagu garto iyay ugu sugan tahay likulli sabaarin mid walboo sabarsiin badan muxuu sabarsiinayaa naftiisao daacada ku sabarsiinayaa shakuurin oo shukrin badan doontaas hadda marka aayad ilaahay waaye baddaasaa ugu soconaysa dabayshii ilaahay bay ku soconaysaa fahamsiintii oo alla fahamsiiye bani aadamku ku ilhaamiyey bay ku soconaysaa qoryahaas iyo alwaaxyadaas laysku kabkabay ayaa magaalo inta looga baxaa magaalo kaleo dhirir badan loo aadayaa markabka isagoo iska badaa isagoo yacni qaaradow iskaga gooshayaa manaafacaadka dadka ayuu isu xagga iyo xagga waxaa lagu ayaa loo kala rogrogayaa iyadoo la isticmaalaya maraakiibtaas iyo doomahaas marka bani aadamkii intaa uu wax ku qaato waay nacam ayb laakiin wax ku qaadasha male meelaha ugu macsida badan badihii bay noqdeen iyo maraakiibta korkooda qofku markuu inuu macsi sameeyo ay kusoo dhacdo hadduu xoola haysto oo wax samayn karana ee baddan doon u qaadanayna ayuu kuleeyahay halkaas tumashada iyo khamri cabka iyo qaabdarada meeshaasaa loo aadayaa eda baddaasna waa ka guuxaysaa ka waranayb waidaa hashiyahum mawjun ka dulali waa kan marka waidaa haddii hashiyahum ou daboolo iyaga mawjun hir haddii ou daboolo hirka oo ka dulali yacnii daruur oo kale ah ka dulali marka waa la jamciyey mawjkiina waa la mufrad baa laga dhigay macnuhu waxaa weeyaan uun hirku waa iska daba dhacaa hirka markau aada u weyn yahay oo sidaas uu usoo rogmado kuwo kalea haddana kasii baxayo yaryar ayuu sii bixinayaa marka isaga laftiisiibaaba hirar ah isaga laftiisiibaa hirar ah ka dulali marka daba sida dabaysh oo kale yan sida waxaan ujeedaa daruuraha oo kale yuu isu kor saarsaaran yahay marka waana israacraacsan yahay ilaa kan xeebta soo xiga ugu ugu tabaryahay saas usoo soconawaidaa haddii hashiyahum ou daboolo mawjun hir haddii ou daboolo kadulali hirka oo ka dulali daruurihii oo kale ah dacawullaaha dacow waxay u yeeranayaan allaha allay baryayaan mukhlisiina xaalayihiin iyagoo u gaar yeelaya u baraxtiraya lahu lilaahi alleh addiina baryaha falamaa markii najaahum uu koriyo uu badbaadiyo alleh ila lbari beriga markuu usoo koriyo uu usoo badbaadiyo fa minhum dadkii muqtasidun baa ka mida mid dhexdhexaysanaya mid dhexdhexaysanayaa ka mida laba macnaba marka waa lagu macneeyayo mujaahid isaga wuxuu yihi muqtasidun fii qowlihi hadalka waa ku dhexdhexaysanayaayo xadgudub ma ku samaynayo hadalka oo yaa ilaahu ilaahu buu dhahayaa marka uu bada badda jiro wa huwa maca dalika mudmirun alkufra bihi gaalnimona waa qarsana muqtasidun fi lqowli waay amaa qalbiga maxaa uga jira kufri mudmirun fi yani alkufra fi lqalbi mujaahid saas u macneeyey waqiila waxaa kaloo la yidhi fa minhum muqtasidun kii muqaabilka la ahaabaa yaa yaan yaa la xadfay waana marka layska fahmi karaa oo isagaaba laga fahmaa oo waxay yidhaahdaan waa min baabi waxay yidhaahdaan min baabi saraabiila taqiikum lxara suuratu naxli waxaan kusoo marnay saraabiila ilaahay dhar buu idiin sameeyey taqiikum ulxara idinka ilaalinaysa kulaylka qabowgii aaweyna ilaahay dhar qabowga laga gashta ma sameynin miya waa sameeyey meeshay ku dhex jirtaa waa la fahmi karaa mar haddii kulaylkii la sheegay qabowgiina waa ku jiraan ila bani aadamku qaarna kulayl bay ku nool yihiin kuwana qabow bay ku nool yihiin min baabi saraabiila ayaa la yidhaha wixii saas oo kale marka macnaha wuxuu yahay marka saasoo kale weeyaano fa minhum dadkii muqtasidun mid dhexdhexaysanayo toosan baa ka mid a wa minhum jaa-irun mid qalloocanna waa ka mid yahayo markuu baddi usoo baxo gaalnimadiisii iska dhexgalayo dadku labadaasay isugu jiraan labadaa macnoba waa laga macneeyaa macaani kalena waa ku jirtaa aduu marka un sidaa in la yidhaahdo nacam fa minhum muqtasidun marka haddaan macnaha dambe raacno waxay tahay badda markuu nadarka kusoo galay markuu bannaanka ilaahay usoo badbaadiyey mid iska oofinayo o iska islaamayaaba jiraba oo ilaahay xaggiisa markaa cikrimo waaba tii cikrimatu bnu abi jahl markuu badda koray oo wax ku kaceen waa tii markaa ilaahay loo qayshaday allah keliya loo qayshaday markaasuu wuxuu yihi war aawa asnaamtii markaasay yidhaahdeen halkan waxba kama galaan asnaamta ee haddaynan halkan wax ka gelin waxaa igu ballan oo yidhi haddii ilaahay allaha weyn uu ibadbaadiyo inaan intaan moxamed u tago aan gacanteyda gacantiisa geliyo waana ka dhabeeyeyoo sidaasuu yeelayba waana saxaabi jaliil ah buu ahaa cikrimatu bnu abi jahl marka fa minhum muqtasidun macnuhu waxau noqon karaa mid ballantiiba kasoo baxayo fiican baa dadkii ka mid ah wa minhum jaa-iruun iyo mid yacnii xagga kale marayo ayb aayaddan aayad la macnaana suuratu waxaan kusoo marnay suuratu lcankabuud iyo suuratu yuunus iyo wamaa yajxadu ma diidayo biaayaatina aayaadkeenna ilaa kullu khataarin mid walboo dhagar badan baa diidayo un kafuurin oo rabi diidis badan khataar marka waxaa weeyaan waa facaal oo amhilat lmubaalaqa waaye khadaarun mid dhagar badan alkhatru carabta waxay yidhaahdaan aqbaxu lqadri dhagarta midda ugu xun sirta iyo dhagarta iyo khiyaanada tan ugu xun bay waxay yidhaahdaan alkhatru marka khataar haddii la yidhi waa dhagar badane dhagartiisa aad u xun kafuurin oo alla diidis badan sabaarin shakuurina lagu muqaabalaynaa marka tii horena waxaa la yidhi ina fi dalika laaayaati likuli sabaarin shakuur kanna marka waa aayaadka yaa diidaya wamaa yajxadu biaayaatina ila kulu khataarin kafuur yaa ayuha nnaasu itaquu rabakum waqshow yowma laa yajzii waalidun can waladih yaa ayuhaa hoy annaasu dadow itaquu rabakum rabbigiin ka dhowrsadoo ka cabsada waqshow ka cabsada yowman maalin ka cabsada maalinka oo laa yajzii ounan deeqaynin waalidun ku wax dhalay can waladihi waladkii ubadkii ou dhalay xaggiisa uunan ka deeqaynin shay-an waxba waay walaa mawluudun kula dhalayna huwa isagu jaazin mid deeqaayo ounan ahayn can waalidihi waalidkii kii dhalay xaggiisa shay-an waxba mid u deeqayo ounan ahayn yacni maalin wiil iyo waalid aynan waxba isu taraynin maalinkaa ka cabsada yani macnuhu waxay tahay nin walbaa tiisaa haysata yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi oo kalawa nin walba midiisaa ku dhegan oo wuxuu isleeyahay tan haddaad maanta adiga ka baxsato waaba meel fiican baad joogtaa macnuhu waxaa weeyaan laakiin sideedaba yacni waalidka iyo wiilku hadday iimaan isku raaceen isku shafeeci maayaan ma laga wado waa isku shafeecayaan laakiin taa ilaahay bay ayay gacantiisa ku jirtaa ee lamana oga ilaahay inuu u idmi doono iyo inuunan u idmi doonin adiga gacantaada wax ku jira ma aha marka waxaa laleeyahay bani aadamow camalkaagii ku dadaal maalinkaa inaad ilaahay hortiisa wax geysato ku dadaal qof kale wax gacantiisa yacni qof kale ee wax laga rajeynayo oo rabbi inuu kuu fasaxana ay ku jirto haddaadan adiga dadaal la imaanin laftaada ma helaysid kaa dheeftiisa ayb marka aayaddu aayad waciid aada u daran oo ku jira waay haddii marka labada isdhashay aynan waxba isku tari karin dad kale intay joogaan marka qofka marka adduunyada in lagu sasaba ma aha wax aan aan jirin ama inta yacnii rajo been a la geliyo oo la yidhaahdo yacnii intaasoo waxaa kuu shafeecayaan wadaad iyo intaasoo mar haddaad yacnii qofkaas adigo haddaad qofkaas khidmadiisa aada ku jirtood har iyo habeen isaga u taagnaato aakhiraasaa ku badbaadinayo maxaad qof ugu taagnaanaysaa har iyo habeen rabbi maa u taagnaatid cibaadadiisa marka lama rabo dadka qaarkood ay leeyihiin qofka dariiqadaas haddii uu ku biiro ama dariiqa hiblaayo ou galo wuxuu ka badbaadayaa naaruu ka korayaa iyo uu ka badbaadayaa iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan berri marka ilaahay la hortago waxba kuu tari maayaan ayb yaa ayuhaa hoy annaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiin ka cabsada waqshow ka baqa oo ka cabsada yowman maalin ka cabsada maalinka oo laa yajzii ounan deeqaynin yacnii ounan u taraynin waayo waalidun ku wax dhalay can waladihi waladkiisa xaggiisa ounan uga taraynin yacni shay-an waxba walaa mawluudun ku la dhalayna huwa isaguba jaazin ay muqnin mid deeqayo ounan ahayn can waalidihi waalidkii dhalay xaggiisa shay-an waxba mid ku deeqayo ounan ahayn maalinkaa marka ka cabsada ina wacdallaahi ilaahay yaboohiisa xaqun dhab waaye falaa taquranakum yaynan idinkadinin alxayaatu noloshii noloshii day-adunyaa dhoweyd yaynan idinkadinin walaa yaquranakum yownan idinkadinin bilaahi alla uusan idinku kadinin algaruuru midkii kadinta badnaa shaydaan waaye marka walaa yaquranakum yownan idinkadinin bilaahi ay bixilmillaahi waa ilaahay dulqaadkiisa yownan idinku dagin ounan idinku sirin algaruuru midka siritaanka badan oo shaydaanka ah yacnii see kugu sirayaa wuxuu ku leeyahay adiga rabbigaaga hafuuru raxiim waaye waa dembi dhaafid badan yahay waa dulqaad badan yahay iska dhaaf iska sameey waxaan rabbi dulqaadkiis shaydaan yownan kugu sirin rabbi dulqaadashadiisa yaanu kugu sirin waaye macnuhu marka in allaha cindahu cilmu saacati in allaha alle cindahu agtiisa waxaa ahaaday cilmu saacati saacadda ogaalkeeda saacadda waqtigay dhacayso ogaalkeeda ilaahay agtiisa ahaaday wayunazilu alla waa dejinayaa algeyta roobkiibuu soo dejinayaa roobkau alla soo dejinayaa waqtiguu soo da-ayana cilmigeeduu leeyahay mar hadduu isaga soo dejinaya waa ogyahay soo maha qofka falka sameeyo waa ogyahay isaga falka uu sameynayo wayaclamu waa ogyahay alle maa shay buu ogyahay fil arxaami rixmiyaalka ku sugan ilmogaleenka haweenka ku sugan wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa ay ladii kii ma oga naf tagsibu ay shaqaysan ay kasbanayso qadan berri wamaa tadrii ma oga nafsun naf biayi ardin dhul tii ahoo tamuutu ay ku dhimanaysana ma oga nafi in allaha alla caliimun mid ogaal badan waay khabiirun aad hoos u ogo gunta hoose xaalkiina hoos u og alle in allaha alla cindahu intan marka waxaa la yidhaha mafaatixu lgeyb mafaatixu lgeyb qeybka furayaalkiisa waay shan shay waay cilmu saaca saacadda waqtigay dhacayso alla unbaa og bis roobka xilliga uu soo degayo alla keligiis unbaa og roobka yacni xilliga uu soo degayo waa maxay yacni daqiiqadda uu saa usoo degayo roobka uu imaanayo yaa og alla unbaa og dadka kale ogaalka ay sheeganayaan waa saadaalin ayaga laftooda waa ognahay ma dhahayaan lidalika marka waxay leeyihiin saadaa saadaalinta hawada waa saadaalin saadaalin cilmi ma aha marka naam saadaalin cilmi ma aha weather forecast ay leeyihiin naam forecast marka waxaa waaye waa yacni waa saadaalin iyo odoros iyo kahordhac oo odoros ah waa naam odoroskaas marka annaka dadkeena qaar cilmiyayba u maleeyaan waxay ku leeyihiin gaaladan waa ogyihiin roobka waqtiga u imaanaya naam ma oga roobka waqtiga u imaanaya iyaga waa marka inuu imaado waa dhici kartaa inuuna imaanin waa dhici kartaa calaamadahaasaan aragnay calaamadihii waa ka reer baadiyaha soomaalidaba waa ka saayaan kaasna oo iyaga laftooda markay fiirfiiriyaan cirka meelay ku saadaalinayaan marar badanna inay waafaqaan waa dhacdaa soo maha marka saadaalin in cilmi loo arko qalad waayo inta cilmi baa looga hadlaa nacam in allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgeyta wayaclamu maa fi larxaami shayga saddexaadna waxaa ku jiro ilmaha ilmogaleenka haweenka ama tan dhadiga ah ilmogaleenkeeda waxaa ku jirana alla waa ogyahay waa ogyahay marka waa waa maxay inta aan malag iyo cid kale la ogeysiinin alla keligiisaa og waay naam manidan marka lagu meesha yacnii ilmogaleenku ay gasho ee ay xab iyo biyo iyo ay tahay cid ka warqabta male naam waxay noqon doonta wax ogna male wiil iyo gabar meeshaa waxaa ku jira shaag haddii la yidhaaho wax sheegi kara malaha amaa marka ay suuradu marka la sameeyo ama ay yacnii calaamadihii lab iyo dhadiga marka ay samaysmaan waa marka malaggiina inta loo sheegay la yidhi nin wiil iyo gabar wuxuu noqonaya saas qor la yidhi waay naam marka haddii malagu uu ogaaday qeyb waaba ka baxdayba naam ayb waxa marka laysku hayaana waxay tahay inta aanba qeyb aynan ka malag intuunan ogaanin ad og male naam ayb haddii wax kasta lagu feeriyo wax sheegayo markaa male wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa tagsibu maadan aladiina waa laga dhigi karaa maadaa istifhaamahaanna waa loo laqbeyn karaa wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa maxaybay tagsibu kasbanaysaa qadan berri ayb ama wamaa tadrii nafsun nafi ma oga maadaa ay ladii kii ma oga luqa qaliila way siiba wey sidau sheegay tagsigu ay kasbanaysa qadan berri berri waxay shaqaynaysaa nafi ma oga adiga haddaad berri dukaan ganacsi uu ku furan yahay ama meel xirfad taa aada u shaqo tagto waxaad shaqayn doontid ma ka warqabtid waxaaba laga yaabaa meesha inay iska xirantaba adoo aada wax kusoo talagashay hadaf inuu kuu go-naay inaad dad ballansataa laga yaabaa berri inay wax kaa gataan ama ay kuu yimaadaan ee waxaaba laga yaabaa marka waddadii inay iska go-daba oo jidkii waa xiran yahay intay ka dhaca war uma haysid adiga marka macnaha weyn baa ku jiro berri waxaa ka aad kasbanaysana ma ogid wamaa tadri kaas waa kii afaraad marka ayb wamaa tadri nafsun marka la leeyahayna cumuumaa ku jiro cid og ma leh nebi walaa malag mid og ma laha inuu ilaahay ogeysiiye maahan wamaa tadri nafsun nafi ma oga biayi ardin dhultii oo tamuutu ay ku dhimanayso ma oga walidalika nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi sida xadiid abi caza ku sugnaa fii musnad ilimaam axmed wuxuu ahaa in allaha tacaala ilaahay idaa araada qabda ruuxi cabdin biardin ilaahay haddii uu doono addoon ruuxdiisa inuu dhul ku oofsado dhul jacala lahu ilayha xaaja ilaahay dan buu u geliyaa meeshaas markaasuu aadaa markuu tagana waa laga qaadayaa xadiidka abi caza saasuu ahaa waan arkaynaa qof marka meel ku adkaatay ku adkaatay aakhir marka qadarka uu ahaa meeshaas inuu ku dhinto isla markii inta loo fududeeya meeshii uu tegayo markaana dhimanayo waad arkaysaa mid meel meel dheer inta laga soo kaxeeyey haddana markii uu markaa yimid sidaa uu ku dhintay qofku meeshuu ku dhimana marna ma seegayan nin baad arkaysaa meeshii uu ka kacay baa wax ka dhacayaan mid kalaa soo fariisanaayo bartii baa marka wax ka dhacayn kaasaa ku dhimanayo kii kale waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo war haddaan meeshaas waxyar sii fadhi lahay waa dhimo lahay ma dhimo lahayn leanna maxaa yeelay ilaahay meeshii uu kugu oofsan lahaa maba ahanba meeshaas dadkii marka bani aadamkii tadbiir iyo maamulkaasuu iskaga socdaa ilaahay khaatimada allah noo toosiya in allaha alla caliimun mid ogaal badan waa khabiirun baatin ogo gun hoose eg allahu aclam